فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa siddeedda bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada qodobada toddobaadkan aad ku maqli doontaan barnaamijkana waxaa ka mid ah muxuu ahaa manhajkii khaliifkii raashidka ahaa ee cumar bnualkhadaab radiallaahu canhu marka la joogo maamulka iyo maaraynta warbixin ayaad maqli doontaan inshaa allah maxaanu ka naqaanaa taariikhda iyo juqraafiyadda mid ka mid ah dhulka ugu barakada iyo ahmiyadda badan ee ka maqan gacanta muslimiinta xalqada saddex iyo tobnaad ee taxanaha fasiiru ayaad ku dhegaysan doontaan inshaa allah inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan talooyin dhaxalgal ah oo ku socda ardayda xiliyada ay imtixaanada gelayaan kuu soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aanu ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka maxaanu ka naqaanaa taariikhda iyo juqraafiyadda mid ka mid ah dhulka ugu barakada iyo ahmiyadda badan ee ka maqan gacanta muslimiinta waxaad ku soo dhowaataan xalqada saddex iyo tobnaad ee taxnaha fasiiru falastiin waa dal carbeed oo ka mid ah dalalka dhaca dhulka barakaysan ee shaam juqraafi ahaanna ku yaala koonfur galbeed qaaradda aasiya wuxuu dhulkan hooy iyo xarun u ahaa duwlado badan islamarkaana waxa ugu fadhiyaa makaanad gaar ah maadaama uu ku yaallo masjidka barakaysan ee al aqsa oo ah halka loo dheelmiyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalem makaanka juqraafiya muhiimka ah ee uu dhaco dalka falastiin ayaa ka dhigay dalkan isku xidhaha qaaradaha aasiya iyo afrika dhanka badahana isku xidho mediteraneyanka iyo badda cas waqooyi bari waxaa ka xiga filistiin dalka suuriya halka lubnaanna uu kaga beegan yahay waqooyiga iyadoo urdunna uu dhaco bariga filistiin halka badda mediteraneyankana ku taallo galbeedka iyadoo koonfurtana uu kaga beegan yahay dalka masar gaar ahaan jasiiradda saynaa masaaxo ahaan wuxuu dalka filistiin ku fadhiyaa toddobiyo labaatan kun iyo toddobiyo labaatan kilomitiro iskuweer ah dadka filistiiniyiinta ah tiradoodana waxaa lagu qiyaasaa saddex iyo toban dhibic toddoba milyan oo ruux kuwaasoo ku kala firirsan daafaha caalamka iyo gudaha dhulka filistiin ee ku jira gumaysiga yuhuudda marka laga hadlayo xagga diimaha sagaashan iyo lix dhibic shan boqolkiiba reer falastiin waa dad muslimiin ah waxaana jiro tiro yar oo nasaaro ah kuwaasoo si nabad ah ku degganaan jiray dhulkan dowladihii islaamkuna ay jisiyo ka qaadi jireen markaa dib loo raaco filistiin waxay leedahay taariikh soo jireen ah oo la soo bilaabanaysa abuurista basharka iyo soo degitaankooda dhulka waxayna filistiin ahayd halkii ay ka soo bixi jireen ambiyada iyadoo masjidul aqsa uu dhisay nebiyullaahi aadam calayhi asalaam markii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama la soo saaray isagoo aan u soo hijroon madiina ayuu allaah u dheelmiyey magaalada barakaysan ee alqudus isagoo dhammaan rususha uu allaah soo diray ku dushiyey oo imaam ugu noqday masjidka al aqsa ee ay xilligan yahuuddu ku tumanayaan wixii ka dembeeyey markii ay xoogaysteen muslimiinta waxay u xusulduubeen sidii loo xurin lahaa guud ahaan dhulka shaam gaar ahaan filistiin dadaaladii cumar alfaaruuq radiallaahu canhu ayaana ku soo dhammaaday xoraynta masjidka al aqsa iyo filistiin iyadoo furayaasha magaalada alqudus uu nasaaradii degganayd gacantiisa kagala wareegay khaliifkii muslimiinta inkastoo cahdigii khilaafada raashidada ah la furtay filistiin haddana gaaladii dunida ku noolayd marnaba kama quusan sidii ay u gumaysan lahaayeen filistiin mar welibana waxay isku dayayeen sidii ay muslimiinta uga saari lahaayeen dhulkan iyadoo mararka qaar ay u suuro gashay arrintaasi xilliyadii ugu adkaa ee soo maray filistiin waxaa ka mid ah markii ay saliibiyiintu la wareegeen dhulkan una xoog sheegteen muslimiintii xilligaasi kala tagsanaa waxayna alqudus caasimad u noqotay imaaro saliibi ah oo loogu magacdaray imaaradii baytulmaqdis hase ahaatee muslimiinta oo aan marnaba laga waayin koox mu'minad ah oo halganka iyo jihaad ka darandoorisa ayaa ku guulaystay inay mar kale xoreeyaan alqudus guushaanna wuxuu allaah ku sharfay magiciisana ku maamuusay salaaxuddiin al ayuubi oo wacad ku maray inaanu qoslin inta uu ka xoraynayo al aqsa sida ay sheegayaan riwaayaadka qaar ee ay taariikhdu wariso xilligii ay dowladda cuhmaaniyiintu maamulaysay caalamka islaamka gaar ahaan wakhtigii taagdarrideeda waxay reer galbeed ku qaateen qorshe yuhuudda lagu dejinayo filistiin dal ay iyagu leeyihiinna looga dhigayo maadaama xilligaasi ay ahaayeen barakacayaal si qaxooti ah ku jooga yurub iyo daafaha caalamka waxaa yuhuuddaasi lagu dhiirigeliyey inay u soo qaxaan dhulka filistiin halkaasoo loo sheegay in dal looga dhigi doono hogaamiyihii cuhmaaniyiinta ugu magacawnaa filistiin ayaana ahaa calooshiis u shaqaysto ku saf ah reer galbeedka waana ninka markii dambe dumiyey khilaafadii cuhmaaniyiinta oo dhisay dowladda cilmaaniga ah ee turkiga kaasoo lagu magacaabo mustafa kamaal atatorik dowladda ingiriiska ayaa kaalin weyn ka qaadatay sidii yahuudda loo soo dejin lahaa dhulka filistiin waxaana markii ay soo bateen islamarkaana xoogaysteen la dhisay maleeshiyaad sahyuuniyiin ah oo taageero ka helaya reer galbeedka kuwaasoo gumaad kula dhaqaaqay muslimiinta wuxuu shirqoolka iyo makrigu socdo waxaa sannadkii kun sagaal boqol afartan iyo siddeeddii lagu dhawaaqay in filistiin laga dhisay dowlad yuhuuddu leeyihiin oo caasimaddeedu tahay alqudus ku dhowaad hal qarni ayuuna dhulkan gacanta ka maqan yahay cadowga yahuudda iyo nasaaradana gumaadayaan muslimiinta dhulka filistiin wuxuu mar weliba leeyahay ma jiraa cumar ama salaaxuddiin sharafkayga dib u soo celiya cadowga iyo heestana iga dulqaadaa inkastoo dagaallo badan ay wadaan dad fara ku-tiris ah oo muslimiinta ka mid ah haddana badi muslimiinta caalamka way ka hurdaan qadiyaddan oo taabanaysa iimaankooda iyo islaamnimadooda marka laga hadlayo xilligan wuxuu dhulka filistiin u kala qaybsan yahay ilaa saddex qaybood marinka khaza daanta galbeed iyo intaa ka soo hartay oo filistiiniyiinta sida tooska ah yahuuddu gumaysiga ugu haystaan tan iyo kun sagaal boqol afartan iyo siddeeddii
بطاعات ودين كل ما في الكون فان غير رب العالمين نبذل الطاعات في مرضى الإله ونستعين كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan maxaanu ka naqaanaa manhajkii khaliifkii raashidka ahaa ee cumar bnulkhadaab radiallaahu canhu marka la joogo maamulka iyo maaraynta waxaa warbixintan ku eegaya wariyahayna moxamed cali aadan فريق توارى في الظلام من هيبة الغر الهمام عمر رباطة جأشه تضفي على الحسن التمام جمع maamulkii cumar alfaaruuq allaha ka raali noqday ayaa lagu tiriyaa inuu ahaa mid xaqiijiyey ahdaaf waaweyn iyo mawaaqif dahabi ah isagoo ay soo qaabishay fidnada adduunyada ee maal iyo sharafba leh dhul badanna uu ka arrimiyey iyo qulqulka dadka soo gelaya diinta islaamka ayuu geesta kale ka tegay tusaalayaal ifaya iyo daraasaad ku saabsan maamulka بانتظام نصر النبي وقومه وبنوره انقشع الظلام inkastoo kutubta badan ee laga qoray alfaaruuq ay qaarkood ku tilmaamaan inuu ahaa taariikhyahan ahmiyadda siiya wax odhinta ayaa waxaa haddana inta ugu badan marka taariikhdaasi laga eega xagga maamulka mabaadi'deeda culuumteeda iyo funuunteeda kala duwan helaysa in cumar alfaaruuq uu maamulkiisa ku saleeyey tiirar adag kuwaasoo aan wax ka tilmaami doonno inshaa allah ugu horrayn maamulku ma ahan awood uu qofku gacanta ku dhigayo kaasoo wax amre ama wax reeba mana ahan wasiilo lagu dhiso sharaf shakhsiyadeed iyo xaqiijinta ahdaaf gaar ah balse waa mas-uuliyad u baahan awood iyo go'aan sidaba uu u fahamsanaa cumar allaha ka raali noqde isagoo khudbaddiisii ugu horraysay ee uu jeediyey markii uu madaxtinimada muslimiinta qabtay ku yidhi dad yahow waxaa layga kiindhigay mas-uul haddii aysan jiri lahayn rajo ah inaan noqdo kan idinkugu khayrka iyo awoodda badan mas-uuliyaddaas idinkama aan qaadeen cumar ayaa isagoo nafsaddiisa iyo dadka mas-uulka looga dhigayba la hadlaya waxa uu sheegay in xilka loo dhiibay aysan wax ka beddeli doonin dabeecaddii ay dadku uga barteen qof iyaga ka mid ahna uusan is odhan cumar waa uu isbeddelay tan iyo markii xilka loo dhiibay waxa uu kaloo tilmaamay in ammaanada loo dhiibay uusan u wakiilan doonin ilaa dadka umanada iyo ahlu nusxiga ah mooye sidaasi darteed hadalka cumar radiallaahu canhu waxaan kala soo dhex bixi karnaa qodobadan kale ah kow in kartida iyo awoodda ay ka mid yihiin waxyaabaha lagama maarmaanka u ah qofka mas-uuliyadda qaadaya labo in xaqiijinta ahdaafta la tiigsanaya ay ku xiran tahay dadaal iyo tawjiihaadka shaqo ee la siinayo mas-uuliyiinta saddex in tacaawunka iyo tala wadaaggu ay ka mid yihiin waxyaabaha lagu xaqiijiya ahdaafta afar shaqada qofka loo wakiilanaya waa kalifaad ee ma ahan sharfid sidaasi darteed waa inaysan isbeddel ku keenin dhaqanka qofka mas-uulka ah shan inaad shaqada dad u wakiilato meesha kama saaraysa mas-uuliyadda qofka mas-uulka ah mabaadi'dan maamul ee aan kala soo dhex baxnay khudbada alfaaruuq cumar inta uu dadka u sheegay meel cidlo ah ugama dhaqaaqin balse waxa uu u beddelay waaqici ahaan isagoona ku dhaqmayey dhammaan sannadihii ay jirtay khilaafadiisa in la xadido ahdaafta laguna dadaalo xaqiijintooda ahdaafta waa waxyaabaha waddada u ifinaya qofka mas-uuliyadda qaadaya islamarkaana ka saacidaysa inuu ku xaqiijiyo wakhti gaaban taasina waa xaqiiqada uu gaaray cumar tan iyo bilowga khilaafadiisa waxa uu xadiday ahdaaftiisa maamul isagoo khudbaddiisa ku soo bandhigay waxyaabaha ay dowladdiisu tiigsanayso kuwaasoo isugu jira xuquuqda ay raciyadu ku leeyihiin maamulka islaamiga ah oo ay ka mid yihiin ilaalinta xuquurtooda iyo inaan halaag loo horseedin mujtamaca baahiyahoodana la daboolo intii la awoodo isagoo geesta kale ugu baaqay inay ugu kaalmeeyaan farista wanaagga iyo reebidda munkarka una naseexeeyaan waxa uu allaha ka raali noqdee si daqiiq ah u jaangooyey ahdaafta ay ku shaqayn lahayd dowladdiisa isagoo ku dadaalayay inaan culeys dhaqaale la saarin ummadda taas beddelkeedana iyaga lagu bixiyo dhaqaale wanaagsan lagana shaqeeyo sidii loo wanaajin lahaa heerka maciishadda dowladda islaamiga ahna looga ilaalin lahaa xadgudubyada dibadda kaga imaanaya taasoo ay sii dheer tahay deganaansho nafsi ah iyo ilaalin bulsho cumar ayaana ahaa kan ugu khayrka badan ee sida ugu munaasabsan u laasimay dhammaan ahdaaftiisa رضي الإله عن الذي في عهده ساد السلام وعن الذي ردع الضلالة واقتفى أثر الكرام shuruudaha kuugu kaalmaynaya inay shaqadu guulaysato waxaa cumar allaha ka raali noqdee laga wariyey inuu yidhi awoodda shaqada waa inaadan hawsha maanta berri u dibdhigin ammaanaduna waa inaysan iskhilaafin waxa kuu qarsoon iyo waxa aad muujisanayso allaahna ka cabsada saddexdaasi qaacido ee muhiimka ah ayaa ah kuwa uu cumar radiallaahu canhu ku iltisaamay dhammaan darafyada kala duwan ee maamulkiisa shaqana kama dibdhigi jirin wakhtigeeda waxa uuna jaangooyey dhammaan arrimihiisa taas oo keentay in manhajka cumar ee habmaamulka uu dhaqan u noqdo dad badan ammaanada ayaa iyadana ka mid ahayd tiirarka aasaaska u ah marxaladaha maamulkiisa waxa uu maanka ku hayay cabsida allaah isagoo laasimay in raciyadiisa uu allaah uga baqo in la garto hadba qof weliba meesha uu ku habboon yahay cawaamisha ama waxyaabaha qofka mas-uulka ah ka saacidaysa inuu qaato go-aan ku munaasab ah hadba howsha taagan waa inuu ugu horreyn fahmaa waxyaabaha ay la gaarka yihiin afraadda iyo golayaasha ay go'aanadu ka fulaan alfaaruuq ayaana si uu aasaaskani u sugo waxa uu afraadda ku kala saari jiray labadan halbeeg sabqiyadda uu qofku u leeyahay islaamka iyo sida uu had iyo jeer u ilaaliyo shacaa'irtiisa iyo astaamaha hibo ee uu allaah qofka u gaar yeelay garashada dowrka qofka lagu dayanayo mid ka mid a mashaakilaadka maamul ee mucaasirka ah waa iyadoo ay meesha ka maqan tahay in camalka la qabanayo uu lahaado qof wanaagsan oo looga daydo alfaaruuq ayaana ahaa mid ihtimaam badan siiya tadbiiqinta kudayashada wanaagsan sidaasi darteed waxa uu yidhi raciyada ama dadka uu mas-uulka ka yahay qofka haya talada muslimiinta way dhibaan haddii uu allaah ku caasiyo uu ka soo bixi waayo mas-uuliyaddii loo dhiibay haddii uu iska xilsaarana way ilaaliyaan intaasi kadib waxa uu xadiday cilaaqaadkiisa kala dhexeeya keedka dowladda taasoo ka mid a jawaaniibta ugu xasaasisan marka laga hadlayo maamulka waxa uuna yidhi waxaa naftayda maalka allaah ka dejiyey mansiladda xoolaha agoonta oo kale intii aan ka kaaftoomi karo waan ka dhowrsanaan haddii baahi lama horaan ah timaadana macruuf ayaan kula dhaqmi cumar ayaana si wanaagsan u iltisaamay arrintan isagoo aan baytumaalka muslimiinta ka qaadan wax aan mushaarkiisa ka badnayn ilaa deen ahaan mooyaane taasina waxa ay ka caawisay inuu ku waajibiyo maamuladiisa habkan toosan ma ahayn cumar mid manhajkan ku ekeeyey maalka oo keliya balse waxa uu ku dabaqay dhammaan arrimaha nolosha waxaana sanadkii abaarta ee ramaadah uu yidhi qaacidadii dahabiga ahayd qofkii nin u shaqaalaysiiya jecel iyo qaraabanimo oo aan wax kale ku dooran waxa uu khiyaamay allaah rasuulkiisa iyo mu'miniinta haddaba si loo helo lafalgal maamul oo wanaagsan waxaa lagama maarmaana in la xaqiijiyo heer wacyigelineed oo ku wajahan jamhuurka ummadda si wacyigaasi uu u noqdo mid garasho cad iyo ahdaaf wanaagsan ku dhisan oo ay xaqiijiyaan mu'asasaadka mas-uuliyiinta iyo dhammaan xubnaha maamullada si aysan u dhicin in sifo qaldan loogu isticmaalo mas-uuliyaadka cumar allaha ka raalli noqdee waxa uu haleelay ahmiyadda uu leeyahay aasaaskaas inkastoo ay warbaahintu ahayd mid xadidan xilligii khilaafadiisa haddana go'aanka runta iyo ammaanada ayaa ka saaciiday inuu baaho wacyigii la doonayey waxa uu alfaaruuq allaha ka raalli noqdee yidhi dad yahow idinkuguma soo dirin shaqaalaha dowladda si ay idiin garaacaan ama xoolihiinna u qaataan balse waxaan idinkugu soo diray inay idin baraan kitaabka allaah iyo sunnada qofkii sameeya wax sidaasi ka duwan aniga ha igu soo celiyo allaha ay nafta cumar gacantiisa ku jirta baan ku dhaartaye waan uga qisaasi doonaa waxaa kale uu yidhi isagoo la hadlaya wilaadda baraaruga e ha garaacina muslimiinta oo markaa aad dullaysaan hana ammaanina oo kolkaa aad fidnaysaan hana u diidina xuquuqdooda oo ay markaa gaaloobaan kuwani waa qaar ka mida tiirarkii ugu muhiimsanaa ee uu ku taagnaa manhajkii cumar alfaaruuq ee maamulka iyo maaraynta islamarkaana uu fulin jiray waxa uuna tallaalay mafaahiim maamul oo ku taagan ammaanada mas-uuliyadda cabsida allaah iyo awood isla jirta iyadoo aan ka baranay in maamulku uu yahay shaqo xidhiidhsan oo ka soo bilaabanaysa jaangoynta hadafka kuna dhammaanaysa xaqiijintiisa cumar ayaana noqday qofkii ugu khayrka badnaa ee xagga maamulka waa taas midda keentay in maanta ay taariikhdu waariso siiradaas ifaysa ee xagga maamulka iyo maareynta ee cumar ibnaalkhadaab heer ay gaartay in manhajka maamul ee cumar ay dhaqangeliyaan dowladaha reer galbeedka kuna tilmaamaan nidaamkii maamul ee ugu muhiimsan ay abid arkaan وعن الذي في حكمه ساوى الجميع على مقام دحض الضلالة بالهدى ولقسطه شهد الآنام فريق توارى في الضلال من هيبة الغر الهمام عمر رباطة جأشه تضفي على الحسن التمام بلاد ينبي زخرفها فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan talooyin dhaxalgal ah oo ku socda ardayda xiliyada ay gelayaan imtixaanada walaalkayna yaasir cabdullah ayaa soo jeedinaya لذيذة كانت الأعوام بطعم الشهد مرتوية مليئة كانت الأيام mid ka mid ah marxaladaha ugu muhiimsan ee uu maro ardayga ku jira waxbarashada waa imtixaanka taasoo ah iskuday lagu qiimeeyo heerka uu la egyahay aqoonta ardayga iyo sida uu u fahmay duruustii uu horay u soo qaatay inkastoo ay dhici karto in ardayga waxbarasho ahaan u fiican haddana uu ilduufo imtixaanada sida marar badan dhacda imtixaanadu aanay ahayn halbeeg rasmi ah oo ka tarjumaya aqoonta qofka haddana waxaa muhiimad gaar ah uga fadhiya ardayga ehelkiisa iyo macallimiinta soo waxbaray warbixintan waxaan kusoo gudbinaynaa talooyin muhiim ah oo ku socda ardayga xilliga uu imtixaanka gelayo oo ama isku diyaarinayo inuu imtixaan galo
كانت الأعوام بطعم الشهد مرتوية مليئة كانت الأيام بشوق نرقب الريا بشوق نرقب الريا marka hore waa inuu ardayga allah tala saartaa culeysyadana u kaashadaa baryada iyo ducada taasoo ah wasiilo waxtar leh oo haddii aanu nahay muslimiin oo allah nagu addoonsaday heer ducadu ay cibaado tahay sida uu nebiga sala allahu calayhi wasalama sheegay in ardaygu seexdo wakhti hore gaar ahaan cishaha kadib taasina waxay u suuragelinaysaa in wakhti fiican soo kaco muraajaco koobanna sameeyo wakhtiga looga talagelay imtixaankana uu xaadir ku ahaado goobtiisa waxbarasho ولا شيئا يوفينا waa inuu ardayga horey u qaataa dhammaan qalabyada u suuragelinaya imtixaanka uu geli doono sida qalinka tirtiraha saacadda uu wakhtiga ku xisaabsado iyo wax waliba oo loo ogol yahay in ardaygu la galo fasalka imtixaanka sidoo kale waxaa wanaagsan in ardayga marka uu ka baxayo guriga akhristo adkaarta la jideeyey ee la akhriyo marka guriga laga sii baxayo marka uu imtixaanka gelayana waa inuu bisinka ku bilaabaa shaqada maxaa yeelay waa mashruuc waxa uu ka faa'iideeyaa barako iyo towfiiq allah idinkii مشاعري تحكي فكيف أبثها حرفا فهي waxaa wanaagsan in qofka tafaa'ulkiisa badan yahay ama rajadiisa inta aad imtixaanka ku jirto waxaa wanaagsan inaad allah dikrigiisa daa'imto taasoo kuu fududaynaysa imtixaanka sheekhulislaam ibnu teymiya raximahullah ayaa marka ay masalad ku adkaato waxa uu daa'imi jiray ducada iyo dikriga allah dooro goob wanaagsan marka aad gelayso imtixaanka intaba aad awoodi karto una fadhiiso qaab toosan adigoo dhabarkaaga toosinaya marka hore isha wadmari warqadda imtixaanka toban boqolkiiba wakhtiga lagu siiyey imtixaankana waxay khubaradu soo jeediyeen inuu qofka ku qaato indhamarinta iyo akhrinta su'aalaha imtixaanka isagoo aan wax shaqo ah bilaabaynin الأيام بشوق نرقب الريا بشوق نرقب الريا أيا نفس marka aad qorayso jawaabaha ka bilow su'aalaha fudud kuna xiji kuwa adag dibna u dhigo su'aalaha aan xilligaasi jawaabtooda maskaxdaada ku soo dhicin kaasiimadu waa muhiim marka aad jawaabaha qorayso rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu sheegay in kaasiimadu ay xagga allah ka timid degdegsiimadana uu shayddaanka wato aad uga fakar marka aad qorayso jawaabta iskana ilaali waswaaska badan oo iskaga kaa dhex yaacin kara jawaabaha kuu saxnaa mar walibana xoogga saar malaha xooggan aadna uga fiirso su'aalaha laba jawaab yeelan kara toban boqolkiiba wakhtiga imtixaanka waxaad u gaar yeeshaa inaad muraajaco ku samayso jawaabaha aad qortay rabitaanka inaad warqadda xilli hore iska wareejisana ka hortag yayna saameyn kugu yeelan in dadka degdegaya ee warqadaha imtixaanka wakhti yar ku dhiibaya مليئة كانت الأيام بشوق نرقب الريا بشوق نرقب ogow in qishka uu xaaraam yahay markaad warqadda wareejisana haddii aad ogaato jawaabkaa khaldan ku qanaca qadarta iyo qadaha allah عسى الرحمن يكرمك ثباتا في مراضيه ويعلي شانك دوما وترقى روحك العليا وترقى روحك العليا لذيذة كانت الأعوام بطعم الشهد مرتوية مليئة كانت الأيام بشوق نرقب الريا بشوق نرقب الريا
بزخرفها فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه guud ahaana intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo inta aanu ku kulmayno barnaamijkan la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii ammaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت أصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست